Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xildhibaan Yuusuf Maxamed Aadan ayaa shaaca ka qaaday in qorshaha shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed uu si rasmi ah u hirgelinayo fursado shaqo, tababaro xirfadeed iyo taageero ganacsi. Qorshahan ayaa dhalinyarada ka caawinaya inay horumariyaan xirfadahooda, bilaabaan ganacsiyo yaryar, isla markaana ka qayb qaataan kobaca dhaqaalaha dalka. Wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay in tallaabooyinkan ay qayb ka yihiin istiraatiijiyadda dowladda ee yareynta shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waxaan kaloo ku guuleysanay runtii aan qabanay dhanka shaqo abuurka kun qof ayaa waxaan u sameynay shaqo abuur waana kun qof runtii ma aha tiri yar ilaa haddadaana waxaan ku guuleysanay kunkaas qof dad tiradooda gaaraysa ma almost lix boqol afartan iyo afar qof ayaan ma ayaa programka almost uu dhammaan doonaa marka dadkaasna kunkaas qofna qaarkood waxaa la baray dad qayb ka mid a kunkaas qof lix boqol iyo afartan lix boqol iyo toddobo qof waxay yihiin waa haween lix boqol iyo toddobo qof kunkaas qof ay ka tirsan yihiin waa haween oo dadka barnaamijka ka faa'iidaysana soddon iyo toddobo qofna waxay yihiin dadkan curyaamiinta ama disability-ga ay yihiin inta kalena waa dadka danyarta caafimaad qaba marka oo barnaamij almost mahala oo faa'iidaas u leewahay oo kun qof gaarayso intaasaan hadda oo dhan qaban wayna socdaan mar dhowna waa waa lasoo waa lasoo xiri doonaa waxaana lagu tababaraa dadkaas laba shaqaa la sameeya number one qaarkood waxaa lagu tababaraa maala entrepreneurship ama maala fikrad ganacsi ay la imaaneen waa loo maalgelinaa marka fikrad ganacsi ayaa la baraa kadib waxay noqon doonaa dad maala shaqaysto canshuur bixiyaal ay noqon doonaan waana lacag aa la siin doonaa ay soo celin doonaa waa qeyb qeyb dhankaas lagu tababar qeybna waxaa lagu tababari doonaa shaqa abuur loo sameyn doonaa oo saan hore kuu sheegay xarumaha lagu xiri doonaa markii lixdan bil u dhamaad kadib xarumaha la geyn doonaa meeshay shaqooyin ay ku shaqeyn doonaan annagana wasaaradda waan dabageli doonaa oo mushaarka intay qaata inta kale ma ahan keliya oo in shaqo abuur af lagu sheego maa ficil ayaan u bedelnay dadka aan kuu sheegay oo kun lix boqol toban lix kun shan boqol aan kuu sheegay dadkaas waxaa laga soo saaraa system wasaaradda ay dhistaa jirta oo unified social registry ama diiwaanka midaysan ee bulshada diiwaanka midaysan marka waa dadka xogtooda dhanaa la aruuriyaa systemkaas soo saara ma aha dad yuusuf ama maxamed doorto maana systemka haloo dadka ugu liito oo u baahan maala taageer u baahan dadkaasaa maalasaarankan u sameey dadkaas marka toban lix qof shan qof toban sixteen thousand toban lix kun shan boqolaan ka soo qaadnay waa dhanka caafimaadka itaa ku sheega lagu taageeraa kun qof dadka ugu liito oo mamala oo ugu hooseeyay ayaa waxaan u sameynay mala shaqo abuuraan u sameynay ma ahan dad marka mala la qortay ama qortay maaha waa system dad u soo doortay waayo oo in yihiin waa dadka ugu liito ayagoo lagu beesgarey xogta dadka laga arooriyey waxaan kaloo ku guuleysanay mala dhanka shaqo abuurka waxaan kaloo shaqo abuur u sameynay oo hore kuu sheegay dad gaaray almost laba boqolo qof ayaa hadda u socda mala shaqo abuur oo haruntan hare jarman waxaan kaloo sida hore aan kuu sheegay mala toddobaatan qof oo runtii aan u qaybin intii xaruntii mala ay dayactir ama mala aan u diyaar garooweyn waxaan sameyn lama sugi kare waxaan dhahnay mala xarumaha ganacsiga ayaa waxaan u qaybinay labaatan shan iyo labaatan shan iyo mala tiro waxay gaaraysa almost todobaatan oo kale ayaa waxaan u sameynay ayagana oo shaqaburan u sameynay